بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم سورة التين سورة التين وسورة مكية بسم الله الرحمن الرحيم والتين جيت جيت كتين كليراهن كدارتو إلهيري والزيتوني جيت كزيتون كليراهن كدارتي والدور السنين بورتا ليرا دور السيناء أيان كدارتي wahaada albaledi magaaladanan ku dhaartay beledka alamiini ee nabadgelyada ah laqad khalaqna alinsaana insaankii waan abuurnay fii axsani taqwiimin toosin midda ugu wanaagsanaan ku abuurnay humma markaas ka gadaal radadnaahu insaankii waan celinay asfala saafiliina kuwa hooseeya kan u hoosayn badan xaala uu yahay ila aladiina dadkii un ma ahane aamanuu xaqa rumeeyey oo wa camiluu camal falay assaalixaati acmaasha war wanaagsan falahum kuwaas waxaa u sugnaaday ajrun abaalmarin ajarkaasoo hayru mamnuunin mid la goynayo aan ahayn famaa yukadibuka mid beeniya maxaa kaa yeelaya insaanow bacdu intaas ka gadaal biddiini abaalmarinta alayse allaahu allaah miyuusan ahayn biaxkami alxaakimiina inta wax xukuntaa midka u xukun wanaagsan suuratu tiin wa zaytuun waa suura makiya waa qur-aankii soo degay nabiga sala allahu calayhi wasalam intuusan hijroon badanaaba qur-aanka soo degay nebiga intuusan hijroon wuxuu u badan yahay inuu ka hadlo caqiidada qiyaamaha haddii caqiidadu qiyaamihi unbay kami qiyaamuhu wuxuu ka mid yahay caqiidadii marka caqiidada ugu badan waxa uu ka hadlo allah sifaadiisa qiyaamihii waxa weeyaan qur-aanka daacada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan caqiidadaasu u badan yahay qur-aanka ku soo degay mako oo qabla alhijra soo degay laakiin qur-aanka madiine soo degay waxa weeyaan caqiide iyo fiqi intaba wuu ka hadlaa wa ilaahi weynaa subxaana wa tacaala markaa wuxuu halkan ku dhaartay afar shay wa tiini tiinkan ku dhaartu ilaah yidhi tiinku waa geed oo waxa weeyaan shaam ka baxa maahan tiinkan annaga noo baxa oo la yidhaha tiinu shawkigan maahan kan tiinu shawkigan maahane waa tiin kale oo midho la cuno qiimo badan leh midhihiisa fawaa'id badan ay leeyihiin oo horta cunto wey yihiin oo waa la cunaa dawona waa yihiin oo cudurro badan ayay dawo u yihiin marka waana cunto oo waa fawaakih iyo qudaar waana dawo marka waa geed qiimo badan wa tiini tiinkan ku dhaartu ilahay yidhi wa zaytuuni zaytuunkan ku dhaartay zaytuunkuna sidaas oo kale waa geed zaytuunka midkan soomaalidu aan u naqaano maahan kaas zaytuun lama yidhaha carabiga jawaafa la yidhaha kaas jawaafa a la yidhahdaa waa geed qudaaraho asna faa'iido badan laakiin kan ma gaaro kan zaytuunka la yidhahda ma gaaro mana ahan kaa zaytuunka la yidhaahdo saliidaa laga shiilaa oo laga majuujiyaa saliidaas oo saliidaha adduunka tan ugu qiimaha badan ah oo iidaan ah oo wax lagu cuno oo tan ugu fiican ah dawana ah markaa shaam weliba mi ay aad uga baxdaa waxa weeyaan shaam haddii la yidhahdana waa syriya iyo filistiin iyo urdun iyo waxa weya lubnaan dhulkaas marka la isku daraa shaam la isku yidhaah dhulkaasay aad uga baxdaa wa tiini geedka tiinka la yidhaahan ku dhaartu ilaah yidhi wa zaytuuni geedka zaytuunka la yidhaahan ku dhaartay wa duuri siiniin jadalka ama buurta magaceeda la yidhaha duuru siina ayaan ku dhaartay duuru siinaana waa buur oo waxa weya waa buurtii nabiyullaahi muuse habeenkii koowaad oo waxyiga lagu bilaabayey waxa weeyaan meeshii rabulcaalamiin kula hadlay wey oo waxyiga kula soo degay wa haadal beledi magaaladaanan ku dhaartay magaaladan alamiini ee nabadgelyada ah beledka amiinkaana waa maka almukarama beledkan oo waxa weeyaan kacbadu ku dhex taallo oo masjidulxaraamku ku dhex yaallo kaas weeye beledka amiinka oo waxa weeyaan waxaa la ogsoon yahay magaaladaas ilaahay siduu amni kaga dhigay qabla alislaam waqtigii jaahiliyada qofka gale aaminu ahaa bacda alislaamna kadaalika oo waa sii weyneeyey shareecada islaamku xurmadeedii waa sii weyneeyey marka waa middaas afartaas shay ayuu ilaahay ku dhaafay xaafid ibnu kasiir wuxuu yidhi afarta marka xikam weyn ayaa ku jirta oo bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen afartan labo isku meelay ku taallaan waa tiin iyo zaytuun labadaas geed baytulmaqdis agtiisay ku yaalliin waa shaam labadoodaas waxay ku yaallaan waa makan maxalkii ama makaanka rusul badan ilaah ka soo diray oo rasushaas uu ka mid yahay nabiyullaahi ciisa oo ululcasmiga ka mid ah shanta nabi ee nabiyaalka ululcasmiga la yidhaahdo nabi ciiseoo ka mid aha laga soo diray baytulmaqdis marka makaankii laga soo diray oo waxyiga lagula soo dejiyey halkaasay ku yaallaan duuru siniinna waa nagii hadda sheegnayo waa maxalkii ilaahi weynaa subxaanau wa tacaala nabiyullaahi muusa waxyiga markuu ku soo dejinayo ku bilaabay meeshuu kula soo dejiyey wey waa meel weyn oo nabiyullaahi muusa ululcasmiga isna ka mid a haada albaled alamiin maka almukaramana waa meeshii lagusoo lagula soo dejiyey waxyigo lagula bilaabay nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam marka saddex nabi ee waaweyn ee rususha alulcasmiga shanta ah ka mid ah ayaa saddexdan meelood waxyiga lagula bilaabay marka meelo waaweyn ee qiimo badan wey sidaasaa ilaahay ugu dhaartay sidaas ayuu yidhi welidaa sidaas daraaddeed waa kan le xaafid ibnu kaiir xataa tawraadna sidaasoo kaleeto waxaa ku yilay nas ah sidaasoo kale nas aa ku yilay oo saddexdan tilmaamaya ilaah marka markuu dhaartay shayga uu u dhaartay uu noo sheegaya oo muqsamu calayhiga ah ee dartiis uu u dhaartay wuxuu yahay ilaah wuxuu yidhi subxaana laqad khalaqna alinsaana insaanka waan abuurnay wallaahi allaan ku dhaartay qad xaqiiqe khalaqna alinsaana insaanka waa abuurnay fii axsani taqwiimin toosin midda ugu wanaagsanaan ku abuurnay suurad wax lagu abuuro suuradda ugu wanaagsanaan ku abuurno ilahay leey insaanka suuradda rabulcaalamiin ku abuuray makhluuqa waa suuradaha ugu qurxoon waxaadna taas ku dareemi kartaa insaanka laftigiisu waa kala qurqurxoonyi insaanka qofka ugu fool xun haddii la yidhaha makhluuqaadka kale midka ugu qurxoon ha laga dhiga yeelima bal fiiri makhluuqaadka kale waa fooraraan waxa weyan afardin wejigooda foorara waxa weeyaan haddii la yidhaha geela iyo ariga iyo lo-da iyo bahalada duurjoogta adugu mid ka soo xulo laguu ekaysiiyo cadaab u arkay halaag u arkay waa hadda insaankan ugu fool xumay ogow ka war taasaa marka waxay ku tusaydaa qaabka ilaahay insaanka u abuuray waa taagan yahay laba lugood u ku taagan yahay xibin walba waxay ku taalla meesha u manaasibka aheed inay tahay axsanu suura ilahay inuu abuuray maxaa laga rabay marka insaanka noocaasa waxaa laga rabay inay noqdaan kuwa ugu degdeg badan daacada ilaahay weliba waxyaalaha la yaab kale waxaa kale saas marka alla u abuuray ilaahay wuu karaameeyey insaanka wuu karaameeyey wax alla waxaas makhluuqaadka in badan insaanka khadamaadkooda iyo adeegooda loogu talagalo qoraxda iyagaa ku iftiinsa dayax iyagaa ku intiinsa xoolihii kulli wax alla wixii xalaalahay nacfila iyagaa cunaho iska qala iyaga lama taaban karo lama qali karo insaanka oo macnaha cuntaan looma qala karo so uma jeedid marka waxaa la rabay maadaama sidii ugu qurxeen alla u abuuray makhluuqaadka in badanoo ka midana iyaga loo saqiray waxaa la rabay inay isnoqdaan kuwa daacada ilahay ugu degdegta badan laakiin maya ma yeelin ee waxay noqdeen wax ilaahay ku kufriya oo ilaahay caasiyaba waxaa ka jira insaanka inta ugu badan iyo jinniga qayb ka mid a maba jiro wax makhluuq oo ilaahay caasiyo kale waa jinniga qayb ka mid a iyo insaanka badankiisa waxa ilahay caasiya taasaa dhacday marka waa jizaar wey ina alinsaana lakanuud wey wainahu calaa rabbihi la waxa weye marka lakanuud wey waa kanuud waa jizaar wey kanuud uu ku yahay rabbigiis waa mid jizaara ilaah marka wuxu uhi subxaana maadaama uu jizaar noqday uma radadnaahu insaankii waa celinay asfala saafiliina laba icraabada kugu banaan inaad xaalaydo sidaan marka oda aan marnay uma radadnaahu insaankii waa celinay asfala saafiliina kan kuwa hooseeya kan usii hoosayn badan xaaluye kan usii hoosayn badan waxaa kaloo kuugu banaan sifatun limawsuufin maxduuf makaanaad soo qadarin makaankaasa laga sifayna uma radadnaahu insaankii waan celinay makaanan makaanaan u celinay makaankaasoo asfala saafiliina inta hooseyda ugu hooseeya kulli makaanka ugu hooseeya la geynaa waa naaru jahanama nacuudu billahi minha markaasuu suuradda ugu foolxuna noqona inta makaanka ugu hooseeya la geeyo sidaas ila aladiina dadkii un ma ahane aamanuu xaqa rumeeyey oo wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha wan wanaagsan waxa weeyaan waxaan ku jirin oo ayaga asfalu saafiliin aan loo celinayn dadka laga helay iimaanka iyo camalka saalixa ee quluubtooda rabbigood ka rumeeyey xibnahana rabbigood ka adeecay kuwaasu kuma jiraan asfala saafiliin ayaga loo celin maa ee siday hadda yihiin adduunka way kasii ficnaanaya waana ka raaxo badnaanaya waana ka qurxonaanaya saas wey aayadda macnaheedu waa sidaas waana sida mujaahid iyo abulcaaliya iyo xasan albasri iyo qayrkood bay ku fasireen a'imadii taabiciyaalka ka mida macno kalaa jira oo aayadda lagu fasiray macnahaas kale muxuu yahay as asfala saafiliinta in la yidhaahdo waxaan u celinaynaa ilaa ardal ilcumr cumriga midka ugu liita insaanku sidan siduu ugu qurxoon yahay waa zaczacaya dabduqoobo oo dhabarku soo jabo isku soo boormo uu sida xoolihii u foorarsana dhegihiiya qalala waxba maqlima indhihiiya illimayna caqligiiya baabaa markaasuu carruurtii uu dhalay uu leeya kumaad ahe saasaan ka dhigayna insaankii shala maahane darra aad adarki jirtay wiiluusan weligiis arag uu arkaya markaasuu leey ma in hebel baa u leey weligiis adde ma araga ogow bal maskaxda ilaahay gelsho markaasuu leey ha ha wuxuu isku soo sinji soocayaa waa oday uu arkay wiilkaas uusan arag insaankii nuucaas ahaa wuxuu noqonaa maalinka dambe kuu dhalay inuu yidhahdo maandhow kumaad ahe ha waa kuma cunuga ila hadlaa aabba waa hebel inuu yidhahdo heerkaasaan gaarsiinayna macnahaasna waa lagu fasir waana macnaha ibnu jariir doortay laakiin macnaha aayadda maqsuudkeeda sariixa ku ah waa macnaha hore oon marnay waana macnaha ibnu kaiir uu rajaxay waa macnaha hore oo ah asfalu saafiliin in loola jeedo naarta meesha ugu hooseydaan geynayna saasaa loola jeeda haddii la yidhahdo macnaha dambe la maro la yidhaahdo waa ardal lcumur ila aladiina aamanu lagama soo reebi karo maxaa yeele ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati laftirkooda qaara zaczaca dadka mu'miniinta ma ahan qofka hadduu muum yahay ma zaczacaya maaha waa la arkay waana jirta waana xaqiiqo marka istinihii oo dhan lagama soo reebi karo waa inaad tidhahdo istina istinahan waa munqadic iyo waa inaad baab kale gasho oo tidhahdo ilaada micneheedu waa laakiin asalka istinahan waa inuu mutasil noqdo marka ta'wiilaad badan aad u baahanayn haddii kale mideeda kale aayaddu waxay ku macno tahay sida xaafidulkasiir iskugu fasiray suurat lcasr suuratu casri sow lama dhihin walcasri ina alinsaana lafii khusr insaanku khasaaru ku sugan yaho naaru ku jira sow lama dhihin ila aladiina aamanuu wacamilu saalixaati laga soo reebo tanna waa sidii oo kale uma radadnaahu insaanka waxaanu celinaynaa asfala saafiliin makaan hooseeya kan u hooseynoo naar ah ila aladiina aamanuu marka asfala saafiliin iyo lafii khusrina isku macnaha markaasaa lasoo reebaya ila aladiina dadkii maahane aamanuu xaqa rumeeyey quluubtooda xaqa ka rumeeyey wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha wan wanaagsan oo xibnahooda ilaahay ka adeecay ugu hogaansamay oo kuwaas loo celimaya asfala saafiliine ayaga hadday jannaa la geyn ilahay kuwaasa nagu daro ilah wuxuu ihi subxaana falahum waxaa u sugnaaday dadka iimaanka iyo camalka saalixa laga helay ajrun ajar ajarkaasoo hayru mamnuunin mid la goynayo aan ahayn ajar aan laga goynayn oo iskaga soconaya adduunka waxaa la yaqaanaa nicamtiis waa go'da qudaaraha adduunka markay soo ga'aan qudaartan waa xilliga xagaaga tan waa xilliga dayrta tan waa xilliga jiidaalka kale tan waa xilliga guga qudaarba midba waktigay timaaddaa tan jannada ma jirto wakti ay go'da marka mideeda kale adduunyada waa laga duqooba waa laga dhintaa taas wakti lagamana dhinto lagamana duqoobo marka ajar aan go-ayn ayay leeyihiin dadka iimaanka iyo camalka saalixa laga dhigay iimaanka iyo camalka saalixa laga helay ilaa wuxuu yidhi subxaana famaa yukadibuka famaa shay muxuu yahay yukadibuka mid beeniya kaa dhigay insaanow bacdu intaas ka gadaal bidiini abaalmarinta ilaahay wuxuu leeyahay war insaan maxay ku dhacday maxaa kaa dhigay mid beeniye in lays abaal marinaa macnaha bacd in laysi soo bixinaa oo ilaahay subxaana wa tacaala addoommada inta soo bixiyo uu abaal marinayo maxaa kugu xambaaray inaad beenido ha markaad ogaatay waxa weeyaan in ilaahay addoommadan abuuristooda bilaabay ogaatay allaha awooday inuu bilaabo inuu soo celi karo insaanku wax jira isagoon ahayn allihii meel cidlaa ka bilaabee wax jira ka dhigay mid naftu ka dhacda inuu soo geliyo miyuu awoodi weyna ma dhici karto ma awoodi weynayo ilahay arrintaas waa baraarujiyey wa huwa aladii yabda اlkhalqa uma yuciiduhu wa huwa ahwaanu calayh ilah wuxu uhi subxaana war ilaahay waa midka abuurista bilaaba kadibna isagaa soo celina war soo celintaabaa fududba marka loo fiiriyo sidaan annagu wax u fahmayno meel cidlaa wax ka bilow iyo nafta soo geli wax isku dhow maaha marka insaanow adoo og in alla ku bilaabay oo wax jira adoon ahayn maxaa kaa dhigay mid beeniya bidiini abaalmarinta abaalmarinta waa qiyaamaha in qiyaama jiro lays abaalmarina midda kale ilah wuxuu uhi subxaana alaysa allah war allah miyuusan ahayn biaxkami alxaakimiina inta wax kala xukunta midka u xugun wanaagsan oo u cadaalad badan alla miyuusan ahayn waa yahay wey hadde hadduu yahay alla mid inta wax xukunta kan u cadaalad badan cadaaladdu waxay keenaydaa dadkii alla waa abuuray nimci wada siiyey qaar waa ku kufiyeen qaarna waa rumeeyeen amar kasta oo kiisa waa addeecayaan dad badan alloo dilay waxa weya ilahay maxaad u caabuday aa loo dhaawacay ilaahay maxaad u caabuday aa loo xabsiyey ilaahay maxaad u caabuday qofkaan waa u dhibto waa u dhaawacmay waa u dhibtooday waa dhintay kii kalena inta nicamtii ilaahay cunay uu dhagaha ku caasiyey oo indhaha ku caasiyey oo xoogga ku caasiyey oo xoolaha ku caasiyey waa dhintay haddii la yidhaha aakhira ma jirto labadoodii kii alla caasiyey waxba kuma weynaayo wey kii cadcaabudayna waxba ku heli maa macadaaladaa taas maaha hadda marka macnaheeda qofka yidhaha bacfi ma jiro ilaahay caadil maahan wey qofki marka ilaah wuxuu leeyahay war alle miyuusan ahayn inta wax kukunta inta wax xukunta kan u xugun wanaagsan miyuusan ahayn waayo had hadduu yahay waa in bacfi jira meel lagu kala saaro oo daalimka iyo madluumka xadiisaa ku soo arooray marka la dhammeeyo suuraddan in la yidhaahdo balaa wa ana calaa dalika min ashaahidiina inuusan ahayn iska daayo waa yahay anaana markhaati ka ah laakiin xadiisku waa daciifo ma sugno mar hadduusan sugnayna laguma dhaqmo